wasaaradda arrimaha dibadda ee ingiriiska ayaa uga digtay muwaadiniinteeda dalka kenya ku sugan iyo kuwa booqashada ku tegaya inay u safraan deegaanada ay ku jiraan dhulka soomaalida iyo dhanka xeebta oo dalxiisayaal badan ay xilidan oo kala tagaan warkan waxaa nairobi ka soo dirtay maryan maxamuud bare qalanjo
warbixintan oo ay soo saareen xafiiska arrimaha dibadda horumarka iyo wadamada barwaaqa sooranka ingiriiska oo hoos taga wasaaradda arrimaha dibadda u k ayaa xaafadda isliya magaalada nairobi ku daray meelaha ay kala talinayaan muwaadiniintooda in aanay tegin xiliyadan gobolka turkaana ayaa sidoo kale ka mida meelaha digniinta lagu soo daray iyo qaybo kamida gobolka xeebta dhanka xuduudda qiyaas lixdan kilomitir ay soomaaliya iyo kenya ka wadaagaan ayay sidoo kale kala taliyeen muwaadiniintoodu in aanay booqan xaafadaha islii iyo isku raranka kibeera ay digniintu sheegtay in ay yihiin goobaha ay ka dhacaan falalka barcanimada sida afduubka iyo dhaca dadka loo geysto warmurtiyeedka waxaa lagu sheegay in sare loo qaadayo taxadirka la siinayo muwaadiniinta ingiriiska ee xiliyadan ku safraya dhulka ku dhow xeebaha iyo xuduudda soomaaliya iyo kenya sababo ku aadan argagixisanmay afduub laga baqayo warbixinta oo lagu xusay in wakhti kasta ay wax isbedeli karaan ayaa sheegtay in xilli kasta falal argagixisanimo ay dhici karaan xiliyadan lagu jiro ingiriiska waxay kula taliyeen muwaadiniintooda inay ka fiirsadaan safarada aan muhiimka ahayn in ay ku tagaan dhulka ilaa lixdan kilomitir u jira xalka labada dal ee soomaaliya iyo kenya wadaagaan waxay kasoo qaateen bariga gaarisa mandheera laamo iyo tanariva waxay ku boorisay in ay taxadaraan xilligan fasaxyada inta lagu jiro dabaaldega krismaska iyo sanadka cusub digniintan ayaa kusoo aadeysay xilliga fasaxyada oo dalxiisayaasha u badan ay kenya yimaadaan kuwaasoo dadka u dhashay ingiriiskana ay kamid yihiin waqtiyadana fasaxyada iyo dabaaldegyada krismaska iyo sanadka cusub suufoo leeyihiin ayaa ah xiliyada ugu badan ee sanad kasta dadka ugu badan caalamka ka yimaada ee dalxiisayaala ay usoo safraan kenya marka laga reebo dhowrkii sane ayna dhaafay markaasoo dunida oo idil ay la dhibaatoonaysay xanuunka coronavirus oo saameeyay isku socodkii caalamka maryan maxamuud bare barnaamijka aroornimo ee v o a nairobi